wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland oo maalmaun holo shaqan roogi degmada luugeena kulankiisa waraysi la qaaday bulshada nasiibka unwaaladii mashruuca baxnaano kulankiisa waraysigaha ayaana ka suntunahay ini mashruuca baxnaano saylanka talagaliyo un ku faa'idaysteen bulshada ku nool degmada luug ee gobolka gadaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waliba kulashii kuu heliyayey xubno kumada ee wafdija isula dareeri iyo maamulka degmada luug ee gobolka gadaa waliba kulankiisa wadajiran ku hadalay mas-uuliyiin ku tirsan maamulka degmada luug ee gobolka gadaa agaasimaha ku hada shaqaalaha iyo maaliyadda jubbaland wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada dowlad goboleedka jubbaland in wasiir ka socda dowladda jubbaland oo luuq ay kugu yimaado hay-addii samafalka baxnaano dadkii ma gaareen wixii loogu talagalay dadka mudan ma la siiyaa ma gaaraan baahidooda maxaa laga qabtaa inuu maanta u yimid inuu jeegareeyo baxnaano wax ma iin qabataa wixii laiin qoray may soo gaaraan teleefonay ma ku soo dhacaan dadka baahanaasha loogu talagalay baxnaana ma helaan ayuu maanta wasiirka u yimid
waxaan halkan ku soo gaarnay safar uu hogaaminayay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada arrimaha bulshada ujeeddada safarka annagana wuxuu ahaa inaan u kurgalno mashruuci baxnaano oo afar shanta sana u dambaysay ka socda degmada luuq sidii looga faa'iidaystay iyo inaan la kulanno dadka ka faa'iidaystay fursad umaana helin mashruuca intuu socdo inaan halkaan imaanno caqabado siyaasadeed oo jira awgeed maadaama hadda gabagabo uu maraya waxaan rabnaa inaan ogaanno sida looga faa'iiday iyo wixii uu soo kordhiyey nolosha dadka muxuu ka beddelay muxuuse ka beddelin mashruuca ma loo sii baahan yahay mase looma baahno jubbaland waxay ka kooban tahay toddobiyo toban degmo mashruucaas waxaa ka faa'iidaysan saddex degmo keliya waa luuq iyo badhaadhe iyo afmadow guud ahaan mashruuca soomaaliya waxaa ka faa'iidaysatay laba boqoloo kun oo qoys gaar ahaan jubbaland waxaa ka faa'idaystay labaatan iyo afar kun iyo dhowr boqol luuq waxay ka mid ahayd inay ka hesho fursad u yaraatay saddex kun iyo dhowr bay ka heshay afmadowna waxay ka heshay toddobiyo toban kun badhaadhana waxay ka heshay saddex kun iyo dhowr tirada ugu badan waxaa heshay degmada afmadow sababtoo ah degmada afmadow iyo degmada dhooble oo laisku daray laba degma ahayn
marka ujeedka socdaalkeenna wuxuu ahaa inaan idiin sheegno mashruuc maadaama dowladda ay leedahay inaan idiin sheegno in fiis wankii uu dhammaaday fiis tuugiisana la bilaabi doono insha allah haddii ilaa yidhaahdo xilliyadii la bilaabayo iyo wakhtigan annaga idiin soo sheegi doono marka sidaas daraaddeed waxaan meeshan u imaannay maadaama mashruucii dhammaaday wixii laga bartay in cashar laga qaato fiis tuugi markii la bilaabayo xilliguu bilaabanayay waa agaasimaxiishaa sheegay conflictiga gobolka ka jiray wasaarad kama warqabin hay-adaha muqdisho loogu soo dhiibay saasaa lagu fuliyey qaabka loo jaangooyey iyo degmooyin qaabka loo siiyo wax wasaaradda markaas ay mas-uulka ahaydna ma aha laakiin hadda wixii gacanteen ay ku soo laabmeen u s r system la yidhahdaa la sameeyey oo dadka lagu diiwaangelinaya u s arkaasa dadka waxaa la rabaa in xogtooda lagu keediyo waxaan aaminsanahay kambani hakof la yirahdo inuu dad qoray hadda oo degmada joogay ka shaqaynayay waxaa la siiyey inuu xog aruurin iyo diiwaangelin uu sameeyo dadkii baxnaana ka faa'iidaystay iyo dadka nugul waxaan u imaanay inaan dabagal ku samayno mashruucan maadaama muddo shan sano soo socday waxaa laga yaabaa inay caqabado badan ay jiraan oo soomaaliya hadda waa iska ognahay oo meel walba wax la geeya caqabadaha iska jira waxaa laga yaabaa in tuulo dhowr boqol loo qoro haddana waxba aysan helin waxyaalahaas meeshay aadanan waxaan ku nahay dabagal inaan ogaano maxamed kacfi aadan bashaar kaf u k warbaahinta jubbaland degmada luuq